فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa shanta bisha lixaad ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyad ah qodobada toddobaadkan aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maxaanu ka naqaanaa mandiqadda khuraasaan sideese ayuu islaamku ku gaaray dhulkaasi xalqada labaatanaad ee taxanaha fasiru ayaad ku maqli doontaan inshaa allah maxay yihiin faa'iidooyinka laga helo ixsaanka warbixin ka hadlaysa mowduucaasi ayaad barnaamijka ku maqli doontaan inshaa allah sidoo kale qodobada barnaamijka waxaa ka mid ah mas-uuliyadda hadalka waa ammaano iyo ballan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وهجاج qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aynu ku horayno qodobka koowaad ee barnaamijka maxaanu ka naqaanaa mandiqadda khuraasaan sideese ayuu islaamku ku gaaray dhulkaasi waxaad ku soo dhowaataan xalqada labaatanaad ee taxanaha fasiru bilaadu khuraasaan waxaa la sheegaa in magacahan kelimaddan ay ka kooban tahay laba kelimadood oo kale ah khoor oo loola jeedo qorraxda iyo saan oo loola jeedo bariga wuxuu khuraasaan ka mid ahaa wilaayaadka ballaaran ee hoos tegi jiray dowladdii islaamka xuduudda khuraasaan ayaana soo gaarta ilaa galbeedka ciraaq bariga hindiya ilaa waqooyiga turkistaan magaalooyinka ugu waaweyn dhulka khuraasaan waxaa ka mid ah naysaabuur haraad marwo balakh dalkhaan iyo kuwo kale xilligan la joogo waxaa mandiqadda khuraasaan ku fadhiya dalalka iiraan afghanistaan turkmanistaan iyo qayb yar oo ka mid ah dalalka usbakistan iyo dajikistan markaa la isku dayo in khuraasaan xilligan si xeel dheer loo tilmaamo waa magaalooyinka dhaca bariga iiraan galbeedka afghanistan iyo koonfurta turkmanistan markaa laga hadlayo furashada dhulka khuraasaan iyo gaarsiinta islaamka waxaa sharafkan uu allaah sabab uga dhigay khaliifkii caadilka ahaa ee cumar bnulkhadaab radiallaahu canhu kaasoo tawxiid ka gaarsiiyey bilaadu faris ee ay dadkeedu dabka caabudi jireen kadib dagaalkii weynaa ee nahawand oo dhacay sannadkii labaatan iyo koowaad ee hijriyadda islamarkaana dhex maray muslimiinta iyo furus wuxuu cumar bnulkhadaab oo qaadanaya talada al axnaf ibnu qays go'aansaday inuu gudaha u sii galo dhulka faris dowladda islaamkana la hoos keeno si hawshan loo xaqiijiyo wuxuu cumar bnulkhadaab radiallaahu canhu gacantiisa ku guntay liwaa'aadka toddoba hoggaamiye oo horkaca ciidanka muslimiinta ee wejihi doona furus dhulkaasi oo wadajirana hoos keeni doona raayada dowladda islaamka wixii ka dambeeyey dagaaladii waaweynaa ee albuweyb alqaadisiyah jalowlaa iyo nahaawand waxay dagaalada lala galay furus ahaayeen kuwo yaryar oo kooban si fudud ayayna muslimiintu guusha ku xaqiijiyeen maadaama ciidamadii furus lagu dhigbixiyey dagaaladaasi waaweyn ee aan soo sheegnay magaalada karmaan waxaa furtay hogaamiye suhayl ibnu cadiy al ansaari halkaa sajistaanna uu furtay camar bnulcaasim attamiimi magaalada makraan oo waqti xaadirkan ka tirsan bakistan waxaa furtay alxikam ibnu camar halka gobolka khuraasaanna uu furtay hogaamiye al axnaf ibnu qays sannadadii labaatan iyo labaad iyo labaatan iyo saddexaad ee hijriyada hogaamiye alaxnaf ibnu qays wuxuu fadxigan sii dhammaystiray xilligii uu khilaafada muslimiinta hayay cuhmaan ibnu cafaan radiallaahu canhu xilligaasoo uu ku guulaystay dilka yasdajrid athaalithi oo ahaa boqorkii faris markii uu islaamku saldhigtay dhulka quruxda iyo qiimaha badan ee khuraasaan waxaa degay oo hoy ka dhigtay qaar ka mid ah saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo taabiciyiinta sidaasi ayuuna dhulkani ku noqday saaxo ka mid ah saaxaad ka kulansaday cilmiga iyo jihaadka saxaabada degay dhulka khuraasaan halkaasina ku dhintay laguna aasay waxaa ka mid ah burayda ibnu xasiib al aslami abubasat al aslami alxikam ibnu camar alkhifaari cabdulaahi ibnu khaasim al aslami iyo quthum ibnu cabbaas dhammaantooda alleha ka raali noqdee tani waxay dhashay in dhulka khuraasaan ay ka soo baxaan inta badan culimmada ugu waaweyn muslimiinta gaar ahaan ahlu xadiidka waxaana ka mid ah ragga dhulka khuraasaan ka soo jeeda bukhaari muslim al asfahaani annasaa'i ibnu maajah altabaraani alhamadaani annaysaabuuri iyo kuwo kale moxamed ibnu cabdilaahi ibnu daahir oo ahaa waaligii cabbaasiyiinta ee ciraaq makah iyo madiina ayaa isagoo la dardaarmaya saraakiishiisa maamulka wuxuu ku yidhi ogaada khuraasaan waxaa ku nool dad badan oo adkaysi leh waana dad ku tilmaaman laabxarnaan iyo quluub maran oo aanay gelin wax hawo ah islamarkaana taabanin wax fasahaad ah haddaba warbixinnadaa soo socda ee qaybtaa ka ah taxanaha fasiiru waxaan mid mid isugu dultaagi doonnaa insha allah dalalka xilligan qaybtaa ka ah dhulka khuraasaan ee kale ah iiraan afghanistaan iyo turkumanistaan
نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qaybaha dhexe ee barnaamijka aqooniyo ogaal ayaan isla maraynaa markanna maxay yihiin faa'iidooyinka laga helayo ixsaanka warbixin ku saabsan mowduucaasi waxaa inoo soo jeedinaya walaalkayn yaasir cabdallah
شعارنا الإحسان ليكمل الإيمان قد حثنا القرآن لتزهر الأوطان إحساننا لا يضيع
in dadka loo samafalo waa mid ka mid ah cibaadaadka uga fadliga badan ee allah looga dhowaado waxaa ku kordhaya galgaceylka ay isku hayaan dadka muslimiinta ah isagoo sidoo kale xoojinaya walaaltinimada ka dhexaysa markii uu samafalka ku dhex baaho bulshada wuxuu noqdaa arrin saameyntiisa markiiba la arko waayo waxaa batay isgarabsiga iyo isku kaalmeynta dhanka khayrka ee ka dhexeeya dadka muslimiinta allah wuxuu amray addoommadiisa inay ixsaan isku sameeyaan sidoo kalena ay isku kaalmeeyaan wanaagga iyo alla kacabsiga allah wuxuu kitaabkiisa sharafta badan ku yidhi watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alifmi waalcudwaan wattaquu allaha ina allaha shadiidu alciqaab
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
samafalku waa shay qurux badan diinta islaamka dhammaanteeda waa ixsaan samafalku waa inaad dadka wax tarto adigoo xaggooda waxba ka sugayn ixsaanku wuxuu meelo badan ugu soo arooray kitaabka qur-aanka kariimka hababka ugu yimaadana way kala duwan yihiin mar allah wuxuu addoommadiisa amray inay isku samafalaan mar kale wuxuu rabbi inoo sheegay inuu jecel yahay kuwa ixsaanka sameeya inuu la jiro dadka muxsiniinta ah inuu abaalmarinayo kuwa ixsaanka sameeya inuusan dayacaynin ajarka muxsiniinta iyo mar kale oo lala xiriiriyey iimaanka taqwada iyo camalka saalixa ah waxayna arrimahaasi oo dhan ku tusayaan fadliga ixsaanka iyo abaalmarinta uu allah u ballanqaaday muxsiniinta ixsaanku waa dhowr nooc kow ixsaan ka dhexeeya addoonka iyo rabbigiisa labo ixsaan ka dhexeeya addoonka iyo dadka kale saddex ixsaan ka dhexeeya addoonka iyo dhammaan makhluuqaadka kale ixsaanka ka dhexeeya addoonka iyo rabbigiisa waa martabada uga sarraysa diinta ixsaanka ka dhexeeya addoonka muuminka iyo dadka kalena waa inuu waxtaro ka shaqeeya danahooda sidoo kalena uga kaalmeeya wixii uu awoodo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu aada u jeclaa nooc ixsaanka ka mid ah xadiid uu ka warinayo cabdullaahi ibnu cumar allah ka raali noqdee ayuu uga hadlay noocan wuxuuna yidhi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله تعالى انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله تعالى سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا ولان امشي مع اخي في حاجه احب الي من ان اعتكف في في المسجد شهرا يعني مسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينه رواه الطبراني باسناد حسن
haddaba maxay yihiin faa'iidooyinka laga helayo ixsaanka kow inaad hesho jaceylka allah iyo maciyadiisa labo inay dadku kugu jeclaadaan samafalka aad waddo saddex inuu allah ka ilaaliyo masiibooyinka xadiid ibnu xibbaan saxiix yeelay ayaana arrinkan caddaynaya wuxuuna yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والافات والهلكات واهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره اخرجه الحاكم afar in kurbooyinka laga afeedo maalinta qiyaamaha waxaana u daliila arrintan xadiidkan laga wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam ee ah وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه
arrinka shanaad in danahaaga alle ku qabto kuna fududeeyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya arrintan والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه sidoo kale wuxuu xadiid kale ku yidhi من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته arrinka lixaad ixsaan aad ka hesho xagga alle allah wuxuu kitaabkiisa sharafta badan ku yidhi هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة waxaan allah ka baryaynaa inuu nagu daro muxsiniinta إحساننا لا يضيع للجار أو لليتيم عطاؤنا للجميع ذا نهجنا المستقيم إحسان إحسان
ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla maraynaa markanna mas-uuliyadda hadalka waa ammaano iyo ballan haddaba si aan wax badan ugu ogaanno faa'iidooyinka ku hoos jira ciwaankaasi waxaa warbixin ku saabsan inoo soo jeedinaya wariyahayna zakariye cumar طيب الكلام كالثمار اليانعة فاختر من الألفاظ كل نافعة قل التي للسامعين أحسن إن اللسان كالسلاح يطعن وراعي قدر عقل من تكلم وبسط الكلام حتى يفهم allaah wuxuu insaanka u bandhigay ammaanada kadib markii horay ugu soo bandhigay samaawaadka iyo dhulalka kuwaas oo iska diiday inay qaadaan sidaas daraaddeed waxaa lama huraan ah inaan ogaanno in mafhuumka ammaanada ee islaamka dhexdiisa uu yahay mid ballaaran oo soo gelaya dhammaan hadalka iyo ficilka addoonka sidaba looga abaalmarinayo acmaasha uu qabanayo ayaana looga xisaabinayaa hadallada ammaanada looga dhigay sidaas daraaddeed hadalka waa ammaano iyo mas-uuliyad waana inaad dhahda una kelimada run ah oo wax tarta kolkaas oo aad ajira ka hesho ama inaad tidhaahda mid xun oo ku baaqaysa baadil shar iyo fasaad taas oo ah mid lagu xisaabinayo hadalka waa mid ka mid ah nicmooyinka ugu waaweyn ee wallaah ku manaystay bini'aadamka iyo makhluuqaadkiisa kaleba waxaana uu qalo weliba u yeelay luqado kala duwan oo xitaa xayawaanaadka ayaan isku luqad ahayn oo mid weliba waxa uu leeyahay luqad u gaar ah oo ay isku fahmaan maadaama ay kelimadu tahay mid sidaasii u weyn qofkana u horseedi karta inuu jannada ku galo ama uu naarta ku hoobto waxaa waajib ah in qofka uu ka fiirsado waxa uu odhanayo kana fogaado wax weliba oo dhibaato u keeni kara adduunkiisa iyo aakhiradiisa dayacadda mas-uuliyadda hadalka waxaa ka dhalanaya fasaad waxaana shakila-aan ah in taasi ay qofka u soo jiidayso inay diintu ka fitnowdo qofkii aan arrinkaasi weelen oo aan si dhow ula socon waa mid ka fog aragtida wanaagsan maciyadda allaah iyo hanuunkiisa muhiimadda uu hadalka leeyahay awgeed waxa ay diintu boorisay in dadka lagula hadlo waxa ay fahmi karaan hadbaha la jaana qaadaya cuquushooda si aysan u dhicin in dadku ay fitnoobaan oo ay hadaan ka dhacaan zamanka ama xilliga aan maanta noolnahay waa mid la daalaadhacaya mas-uuliyadda hadalka oo badi dadka ay noqdeen kuwo aan xil iska saaraynin waxa ay dhahayaan taas oo keenta dhibaatooyin badan oo dadka la degay waxaana ka mid ah in dadka aan culummada ahayn ee caamada ah ay soo saaraan fataawo ay wax ku kala jaanagoynayaan iyagoo aan cilmigeeda lahayn isla markaana iska dhex dabaashaan wixii ay naftoodu ka hesho hawadoodana raacaan taas oo fahamka qaldan ee ay bixiyeen uu sabab u noqday inay dhibaato timaado iyagoo ka baxay xaqa iyo cadaaladda waqti ay yaraadeen culummadii rabbaaniyiinta ahaa in qofka uu isaga dhawaaqo ama uu isaga hadaaqo hadal aan xikmad ku salaysnayn oo aan dhammaystirnayn hadallada aan ka fiirsiga loo dhihin ayaa saamayn ku yeesha qof weliba taas oo ku keeni karta inuu dulmi ku dhaco oo markaas aad khasaarto tawfiiqda iyo hanuunka aad weyso inta badan waxay mas-uuliyadda hadalka ku burburtaa markii uu qofku naftiisa difaacayo si uu yoolkiisa u gaaraan ah uu u dhaho wax weliba oo u xaqiijinaya hadafkiisa isagoo aan ka fiirsan dhibaatada ka dhalan karta taas ayaana qofka ku keenaysa inuu baadiyoobo hawadiisana raaco iyadoo ay xitaa dhici karto inuu diinta u gafo waxyaabaha maanta la degay ummadda muslimka iyo si guud shucuubta caalamka waa waxa loogu yeero baraha bulshada halkaas oo noqotay goob furan oo qofku wuxuu doonayo ka sheegi karo isagoo aan u fiirsanaynin waxa ka ratimi karo ama ka dhalan karo hadalka uu dhahayo barahaasi ayaa waxa ay sabab u noqdeen in hadalka beenta ah uu si fudud ku baaho kumana sii jirto xilligan oo ay beentu noqotay badeeca ay noloshooda ku marayaan malaayiin ruux iyagoo aan ka fiirsanaynin dhibaatada ay beentu leedahay hadalka waa midi laba af leh sidaas daraaddeed marka haddii uu qofka hadlayo waxaa habboon inuu yidhaahdo kelimad wanaagsan taas oo uu ku kasbanayo ajir weyn iyo abaalmarin alle xaggiisa ahaatay kana fogaynayso in kelimaddaas daraaddeed ciqaaba u soo jiido oo uu ku mutaysto inuu naar ku galo dagaalka maanta dunida ka jiro waxa uu intiisa badan isugu soo ururay hadal haddii uu ahaan lahaa mid la akhristo mid la dhegaysto iyo mid la daawado intaba waxaana ay warbaahintu noqotay mid muhiimada gaar ah ay siiyaan dhammaane dadyowga ku nool caalamka si ay ugu meelmariyaan danahooda sidaas daraaddeed waxaa dadka ahlu xaqa ah ku waajib ah markii ahlu baatilka ay isu taagaan sidii ay afkooda ugu damin lahaayeen nuurka alleh inay u dhaqaaqaan sidii ay uga hortegi lahaayeen arrintaasi kelimadda runta ah waa seefta uu ku jihaadayo qofka muslimka ah iyada ayay xujada ku istaagtaa waana midda lagu radciyo ama lagu reebo baatilka isagoo jabayna dib uu ugu laabto waa isla iyada midda qulubta lagu kasbado kuwa caqliga u saaxiibka ahna ay wax ku fahmaan kelimadda uusan qofka ka fiirsan dhehitaankeeda ayaa sababi karta inay jahannamo ku riddo sidaasi daraaddeed waxaa lagama maarmaan ah in qofka muslimka ah uu ku dadaalaa inuu iska hubiyo hadalka uu dhahayo islamarkaana uu ka taxadiro wixii dhibaato ah ee ka imaan kara in qofka iska dhex dabaasho hadalka aan wanaagsanayn waxaa keenaya in uu shaqo ka dhigto maalayacniga islamarkaana uu hadalka dadka kala naqliyo taas oo u keeni karta dhibaato xooggan waxaana uu arrintaasi kaga gaashaaman karaa inuu ku dadaalo taacada allah iyo inuu kelimadda afkiisa ka soo baxayso la socdo
لتنطقا بلفظة بذيئة فإنها لأهلها مسيئة إن الكرام الكاتبين حولنا يسجلون قولنا وفعلنا يسجلون قولنا وفعلنا يسجلون قولنا وفعلنا فيها فتنت ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo inta aannu ku kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فأصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست